su-aasha kale waxa uu leeyahay maadaama aysan ahayn diinta nebi ciise oo sax ah ma dhihi karaa waa diintii nebi ciise calayhi salaatu wasalaam bimacnaa waxaa ula jeedaa dadka kan maaragtay yurubiyan kooxa ay haystaan kullin waxaan u malaynayaa allahu aclam diintooda sida ogtihiin culimada kutubo badan ay ku qoraan ninkan injiil oo saxa inaysan haysanin injiil sax ah inaysan haysanin oo mu'tamaraad iyo maaragtay fadhiyo la caqiday maalin walba ay maaragtay qeshiishiinta iyo dadka dinsheedyada iyo inta isku yimaadaan ay maalin walba wax ka bedeli jireen waxna ku kordhiyaan wax ku siyaadiyaan sidaasoo kale inay diintooda leeyahay marka diin saxa ma haystan laakiin in ahlu kitaab loo iyaga oon diin saxa haysanin in ahlu kitaab ay yihiin loo ictiqaadiyo ilaahay baa ku sheegay qur-aanka in badan yaa ahlalkitaabi ayagoo diintooda muxaraf tahay oo la taxriifiyey yuhuudna ay taxriifiyeen nasaarana ee dagaal damba nabiyullaahi ciisa markii la rafciyey muddo kadib ay maaragtay ballamo ay jalashaad iyo fadhiyo ay qaateen ay ku sameeyeen ay tahay oo diin saxa aynan haysanin haddana ilaahay ahlukitaabga u yaqaano marka qur-aanka markuu nabiga soo degaayey diinihii horena waa lagu nasakhay ayadaa lagu dhaqmo wamaca dalika ina taxriif iyo tabdiil iyo kulli lagu sameeye baa qur-aanku noo sheegay haddana yaa ahlulkitaabi iyo waad arkaysa in ilaahay ahlukitaab u sugaayo marka duruusta iyo waxyaalahay akriyaan iyo waxyaalo badbadanoo maarata kanaa-ishka ay ka dhex sheegaan iyo waa wixii ay kolley iska soo dhexdhexleen baalkan bibaleka oo maaragtay ay wataan waxay soo dhexleen waaye diin saxana laguma sheegi karo laakiin in ahlu kitaab lidi waa loo ictibaarinaya loo ictibaarinaya ahlu kitaab ayaga oo weliba mushrikiin ah oo mushrikiin ilaahay ku tilmaamay haddana shirka ayagoo samaynayo oo aaminsan maaragtay ciisa bnullah aaminsan inuu ciisho ilaah yahay aaminsan inuu saalisu salaata yahay aaminsan haddana ahlu kitaab lagama saarin ilaahay waa u ogolaaday ayagoo sidaasabaana haddana dariixadoodii iyo waxay qalaan naloo dameeyey allah uu noo dameeyey marka ahlu kitaabnima lagama saarayo laakiin diin taxriifsan ayay yeesaan oona la nasakhay oo la joojiyey diinteedana lagu nasakhay calayhi salaatu wasalaam nabiga loo soo leeyay sadex